magaalada muqdisho waxaa arbacadii ka dhacay weerar qorshaysan oo ururka al-shabaab uu ku qaaday xarunta u n d b ee magaalada muqdisho in ka badan labaatan qof oo ay saddex ajanabi yihiin ayaa la xaqiijiyey inay weerarkaasi ku dhinteen weerarkaasi lagu qaaday xarunta u n d b ayaa su'aalo badan gelinaya amniga magaalada muqdisho oo la sheegayo inuu soo hagaagayo sidoo kalena wuxuu muujinayaa in awooddii ururka al-shabaab aan weli meesha laga saarin iyo in sidoo kale hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya aysan lahayn awood ay ku hor istaagaan qaraxyada iyo weerarada ka imanaya ururka al-shabaab afariyo tobankii bishii abril ee sannadkan weerarkaasi la mid ah ayaa lagu qaaday maxkamadda gobolka banaadir ugu yaraan soddon qof ayaa weerarkaasi ku dhintay in ka badan lixdan kalena way ku dhaawacmeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa weerarkii bishii abril afariyo tobankeedii lagu qaaday maxkamadda gobolka banaadir waxa uu sheegay in dowladdiisu ay tallaabo ka qaadi doonto ururka al-shabaab dhowaan waxaad arki doontaan dadaallo badan oo dowladdu ay ka gelisay magaalada muqdisho oo nimankaa lagula dagaalamayo dowladda iyo ciidankeeduna waxay garab ka sugayaan waa dadka soomaaliya dowladda waxaa ka go'an xoog iyo xoolo iyo caqli waxay leedahay iyo wixii kaalmo soomaaliyeed iyo kaalmo caalamiga ay heli karto inay nimankaa kula dagaalanto dadka soomaaliyeedow dagaalka nimankaan lala gelayaa yaan loo kala harin waxa iyo nooca dagaalkaa ee aad maanta aragteen wuxuu calaamo u yahay shabaab inay jabeen inay guuldaraysteen inay waayeen kalsoonida shacabka soomaaliyeed inaan dadejinno guuldarradooda inaan dadejinno guusheenna haddii alla yidhaahdo waxaa naga xigto hadba sida aan isu kaashanno kaasi waxa uu ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadlayey maalin kadib markii uu dhacay weerarkii iyo qaraxii lala eegtay maxkamadda gobolka banaadir wuxuuna madaxweynuhu xilligaasi sheegay in dowladdu ay muqdisho ka fulinayso dadaal lagula dagaalamayo ururka al-shabaab hase yeeshee laba bilood iyo shan cisho kadib maalinnimadii arbacadii ee toddobaadkan ayaa ururka al-shabaab ay mar kale u suurto gashay in weerarkii la mid a maxkamadda gobolka banaadir ay ku qaado xarunta ururka u n d b haddaba barnaamijkeennan faaqidaada ayaan arrimahaasi ku eegaynaa barnaamijkan waxaa ka qaybgelaya cabdiraxmaan kulmiye xirsi cabdiraxmaan dheere wasiir ku-xigeenka difaaca ee dowladda soomaaliya axmed macalin fiqi taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya oo ku sugan magaalada rooma iyo faysal cabdi roble oo ah qoraa wax ka qora arrimaha soomaaliya iyo geeska afrika oo ku sugan dalkan maraykanka su-aasha ugu horreysa waxaan u bandhigay wasiir ku-xigeenka difaaca cabdiraxmaan kulmiye xirse cabdiraxmaan dheere waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal waxaa ka fulay ballantii madaxweynuhu qaaday iyo sababta ay dowladda soomaaliya ay weli ugu guulaysan laadahay inay ka hortagto weerarada iyo qaraxyada ismiidaaminta ah ee ururka al-shabaab uu weli ka fulinayo magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasala ala nabiyina maxamed wasaa wsalam marka hore akhyaarta saaxiibadooda meesha runtii ku jirta farka ku jirta waa salaamaya iyo adigaba salaan kadib balantii madaxweynaha ama balankii madaxda qaranka soomaaliyeed ay ku mashquulsanaayeen soo celinta amniga iyo ballanqaadkii madaxweynaha hadda aan dhegeysanay uu qaaday ballanka madaxweynaha uu qaaday runtii uu ka dhageeyey wax badanna way ka way ka hirgaleen wax badanna way ka dhiman yihiin saa og tahay de wax walba de kaflimoon ma ahan laakiin dadaalka faraha badan ee habeen iyo maalin madaxda qaranka ugu jirto dadaal soo celinta nabadgelyada ama dalka guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada muqdisho runtii waxaan dhihi karaa wax badanna waa ka xaqiiqoodeen wax badanna waa dhiman yihiin dadaalna ayaan lagu jiraa inka dhiman in dadaal eedmo inay suura gasho in maaragtay la fuliyo ballamihii aadka ee madaxweynaha hadda aan ka dhegeysan waa gartay marka adigu waxaad leedahay madaxweynuhu ballantaasi qaraxii maxkamadda uu qaaday ee al-shabaab gacan bira lagu qabanaya inay suuro gashay inkastoon ognahay arbacadii inay shabaab geysteen weerar la mida kii ay laba bilood iyo shan cisho ka hor ka geysteen magaalada muqdisho runtii hadda qaraxyada waxaa waxaa kaloo meesha ku jirta in badan oo kamid oo qaraxyo noocaas oo kale oo la fashiliyey oo dowladda soomaaliya ciidamadeeda kala duwan ay ka hortageen wax badan runtii dadaalaha faraha badan ee la bixinayo inta yartee dhacda unbaa la goongooniyaa laakiin wax badan oo kamid a runtii oo juhuud fara badan oo qeybaha kala duwan oo ciidanka soomaaliyeed ay sameeyeen ayaa jirta oo ah in wax badan oo cadowga damacsanaa oo himilooyin ay tiigsanayeen iyo wax badan oo rabeen inay ka fuliyaan gudaha dalka soomaaliya laga fashiliyey marka waxyaabaha dhacdhacana hadde waa wax maaragtay aan isdhihi karo waa wax yar marka loo fiiriyo waxa ay qorsheeyeen cadowga inay sameeyaan oo aada u fara badnaa oo ciidamada soomaaliyeed ay ka hortageen inay fashiliyeen waa tahay waad mahadsan tahay cabdiraxmaan dheer waxaan soo gelinayaa axmed macalin fiqi taliyii hore ee ciidamada nabad sugidda oo jooga magaalada rome ee dalka talyaaniga mudane fiqi sida wasiirku sheegayo kolley ciidamada dowladdu wuxuu leeyahy wax badan bay fashiliyeen laakiin waxaa muuqata ururkii al-shabaab in ay geysteen weerar la mida kii ay laba bilood iyo shan cisho ka hor geysteen su-aasha markaa meesha taal waxay tahay soo lama oran karo amnigii waa lagu fashilmay markay noqoto dhinacii hay-adaha amniga ee adiguna taliyaad ka soo noqotay bismillaah horta marka koowaad waxaan salaamayaa saaxiibaday waxaan isdhihi karaa runtii qaraxii maalinkii dhawe ka dhacay wuxuu muujiyey yacni meesha ay shabaab gaari karaan iyo sida ay awood ugu leeyihiin meel xitaa amnigeedu aada loo ilaaliyey oo jagbantiyo tiro badan ay ka sokeeyaan inay gudaha ugeli karaan taasi way way muujiyeen awoodooda way muujiyeen waxaan isleeyahay asaaliibta ay shabaabku adeegsadaan aniga ciidamada ammaanka marnaba eed ma laga yaaba inaan usoo jeediyo sababtay tahay waxaan ogahay duruufta ay ku shaqeeyaan iyo maaragtay sida ay afar iyo labaatan saac u taagan yihiin iyagoo wax badan oo risoosa oo qalab iyo moral iyo mushaari iyo wax kasta leh iyo dhaawacoodada iyagoo intaasoo dhan qaba inay haddana dadaalayaan baan arkayaa laakiin waxaan isdhihi karayaa meelaha daldalooladu ay ka jiraan waa siyaasaadka amniga dawladdu waxay muujisay oo lagu dhawaaqay lix tiir wax la yidhaahdo lixdaas tiir tiirka koowaad wuxuu ahaa nabadgelyada theoretically dadka aada baa looga dhaadhacsiiyey oo maaragtay waa wa waa laga dargay oo in nabadgelyada ay tahay mudnaanta koowaad la siinayo weliba mudnaanta koowaad inay ka leedahay kow iyo laba iyo saddex inay kasii leedahay laakiin practically runtii uma muuqato marka laakiin arrimaha meesha sabtu aan isleeyahay waa ka qurunsantaha waxa weeye siyaasaadka amniga ayaan fadhin taasaanan anigu hadda eedda aan u badinaya waxaad soo hadal qaaday in dowladda tiirarkeeda lixdaa uu kugu horeeya yahay amniga laakiin adigoo taliyihii ciidamada nabad sugidda oo oo dabcan muddona soo shaqaynaya waxaad aaminsantahay in qodobkaasi tiirarka ka mid ah qaabka loo wado siyaasad ahaan inuu khaldanyay taasna ay tahay waxa fashilinaya hay-adaha amniga sidaasaan hadalkaa u gartay mudane axmed macalin waxaan leeyahay siyaasaadka amniga waxaa qaybka ah waxaa lala dagaalamayo waa koox argagixiso ah oo adduunka dawladaha la dagaalamayo o dhan ay siyaasaadka leeyihiin ay ka leeyihiin sharciya ka leeyihiin ma rumaysanaysaa dawladda soomaaliya ama dawladihii lasoo dhaafay iyo kuwii kasii horeeyay oo toban sano ku dhawaad ama ama sideed sano ama toddoba sano intersaba ha noqotee iyadoo lala dagaalamayo inaysan jirin sharciga la dagaalanka argagixisada maalmo ka hor in golaha wasiiradu ansixiyay oo weli aysan gaarin golihii baarlamaan marka waxaa ka waxyaalaha aniga hadda aan focuskaygu uu yahay waxa weeye dagaalku iskuma dheeli tirna shabaab iyo alqaacidada soomaaliya ka dagaalamaysa way yaqaanaan meesha ay garabka ka cunayaan laakiin dagaalka ka dhanka iyaga looma dhamma sharciyadii uma dhamma ninka shabaabka ahi markuu waxlaynayo kuwii shalay waxlaayay qabiil ma leh laakiin marka shabaabnimo lagu soo qabto waa qabiil reer hebel waayo xildhibaan heblow oday hooyo abti adeer kulli waa loo wada dooraya marka dhanka siyaasaadka ayaan anigu waxaan leeyahay dagaalka alqaacidada lagula jiro weli dowladaha dowladihii soomaaliya xataa kuwii hore ka horreeyey iyo midda hadda joogta intaba seriously si dhab ah uma waajihin mushkiladda hortaagan mar walbaba khudbooyin kulul iyo warar kulul iyo maaragtay ballanqaadyo tiro badan ayaa meesha lasoo dhigaa marka wax dhacaan waa tahay marna ma la soo hadal qaaday markaas arrimahaas iyo eedda haddaad soo jeedinaysay saraakiishii adiga kaa sarreeyey hadday noqon lahayd wasaaraddii amniga ilaa heer madaxweyne arrintan ma taabsiisay waan taabsiinay oo runtii madaxweynaha madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waa kii markii la doortayba ku bilaabay hadaladiisa in badanna kusoo celceliyay inaanu afarta sano oo madaxweynaha uu yahay uusan casin doonin cid shabaaba aan loogu imaana arrintaas cidna aysan ugu imaan karin lagana leexdo sharciga iyagana le waxay ahayd influencida iyo iyo iyo iyo maaragtay meeshii aan tagayno iyo xogtii aan u gudbinay ayuu madaxweynuhu ka jawaabay marka way way way dhacday waana runtii madaxweynuhuna si fiican uga jawaabay laakiin mujtamaca soomaaliga mujtamac qabiilka iyo qabyaaladu ay ku weyn tahay weeye wax badan baa wax badan baa waxaa loo wax badan baan weli laga gudbin waa tahay waa tahay wasiirkan wasiirkan siinaya haddaba kuu jawaabay cabdiraxmaan dheer haye horta agaasimihii hore waa mahadsan yahay runtii duruufta ciidanka ku jiraan ciidanka nabad sugiddan ataa hadda ka warqabo sheegay midda siyaasahaadka dawladda oo walaalkay runtii ku eedeeyey dawladda siyaasiyiinteeda ama madaxda dawladda uu ku eedeeyey waxaan dhihi karnaa hadda siyaasada soo dawladda waxaan ognahay tiirarka madaxweyne xasan sheekh uu ku dhawaaqay ee lixda ahaa waxaa kow iyo laba iyo saddex ka amniga haddii aynu u hurna haddii dhaqaale ahayd oo haddii siyaasad ahayd aynu u hurnay oo hadday maaragtay taakuleen ahayd aanu u hurnay ana waxaan dhihi karaa hadda waxa kaloo lagu eedeeyo runtii anigu ma gara midda labaad sharcigii la dagaalanka argagixisada waxaa laga yaabaa walaalka inuusan la soconin baarlamaanka la geeyay dood kulala hadda ka dhex socotay waxaan rajeynaynaa maalmahan inay soo afgalaan u codayaan ay afsiyaan golaha wasiiradana mar walba ka gudbay eedahaas marka ana waxaan isleeyahay madaxa dawladda ma qabato hadda waxa uu agaasimihii hore raba hadday tahay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradu inta qoryo qaataan ee ayagu askar noqdaan waa wax kale laakiin siyaasaadka amniga ee ugu talagaleen ama ha ahaato siyaasiyan ama ha ahaato dhaqaale ahaan ama ha ahaato wax walba oo maaragtay runtii suuragal ah in loo diyaariyo ama lagu tabantaabo ciidanka amniga soomaaliyeed runtii waa waa la sameeyaa waana waana waana wax lagu shaqeeyo oo hadda habeen imaan loo taagan yahay marka waxaan isleeyahay eedaas uu soo jeediyey eed hadda meesha taalla ama ku jirta midna ma waa tahay wasiir ku-xigeen waad mahadsan tahay waxaan dooda soo gelinayaa faysal cabdi rooble oo maraykanka jooga ahna qoraa wax ka qora arrimaha soomaaliya faysal taliyii hore wuxuu sheegay in daldaloola ay jiraan oo taasina ay ugu wacan tahay qaraxyadan ururka al-shabaab ay magaalada muqdisho ka geysanayaan adigu markaad qiimayso qaraxii ugu dambeeyey iyo weliba xaaladaha ammaanka ee soomaaliya iyo gaar ahaan muqdisho maxaad ku qiimeyn kartaa adigu maxaa ka khaldan bay kula tahay hay-adaha amniga ee dowladda soomaaliya ee ay usoo noqnoqonayaan qaraxyadan muqdisho ururka al-shabaab uu ka fulinayo waxay ku tusaysaa in runtii kooxdan shabaab ay xoog leeyihiin waxay rabaanna muddo gaaban gudaheed intay isku organise gareeyaan iskuna soo abaabulaan muqdisho gudaheeda ay wixii ay rabaan ka samayn karaan oo ah inay xafiisyada ugu nabadgelyada badan ee dawladdu attentionka badan ama fiiro gaara siisay xagga amniga inay garaaci karaan kuna tumi karaan waxaad la socotaa inay u n ta xafiiskeedii qarxiyeen meesha meel ka sugan nabadgelyadeedu dee waa guriga madaxweynaha un baynu odhan karnaa labadaa meelood waa meelaha ugu ammaanka badan arrimahan soo noqnoqonaya calaamado ayay ka mid yihiin maaha iyagu natiijada laakiin waa symptoms ama calaamado ayay u taagan yihiin calaamadahaasoo ah kow in dawladdu aanay lahayn fikrad dheer oo amniga oo istaraatijiyad ku ku ku salaysan laba in vision dadka lagu lagu howlgeliyey oo dadka dagaalamaya iyo dadka muqdisho degan kicinaya dawladdana la safanaya inaan ilaa iminka loo qeexin because amnigu kama yimaado afar askara oo meel socsocota amnigu wuxuu ka yimaadaa ummadda iyo askarta oo hirgelinaysa visionka madaxweynuhu meesha u dhigay ta saddexaad oo arrintan aada iyo aada wax u yeelaysa waxweeye qofkan wax qarxinaya ee al-shabaab marna waa jabha jabhad al-shabaaba oo dambiile ah mararka qaarkoodna waa reer waa reer oo waxa weeye haddii lasoo qabto waxaa laga yaabaa in reerkiis u miciinaan dowladda breshur la saaro aan wax badan la yeelin xamar waxaa la ogyahay in ay tahay xarunta maalku ka soo galo muruqu ka soo galo hubku ka soo galo reer al-shabaab meel looga baxsada arrintaa maleh haddii dawladdu marka ay arrimaha adag si fiican isku weydiiso oy rabto inay wajahdo waa la wajihi karaa si militarinimo iyo si siyaasadeedba labadaba dawladdu way ka gaabisay oo ah militarkii ciidankii soomaalidu kow ma qaramaysna laba wixii looga baahnaa ma helo ummadda soomaaliyeed ummaddanna dagaalkan ay al-shabaab kula jirto haddii ummadda soomaaliyeed u dhannaan lahayd meel looga soo wada jeedi lahaa anu waxaan qabaa in wax laga reer baa la dagaalamaya waayo dawladda ilaa iminka ummadda soomaaliyeed waxay ku calaamadeeyeen inuu reer yahay haddii arrintaa uu ka murmo wasiir ku-xigeenku dee meeshay taallaa laakiin ummaddu waxay u badan tahay maanta in qaran soomaaliyeed iyo ciidamadiisoo taakulaysan wax la siiyo sharafteedla inaanay meesha oolin sidaan ognahay faysal hadalkaaga dowladdu ciidamaday leedahay gobollo badanna way joogaan gobolladaasna dad kala duwan baa jooga oo qabiilo kala duwan leh marka shaabadaasi aad leedahay ciidamada dowladdu waxay kulligood yihiin qabiil gaar waxaa laga yaabaa in aan inaanan anagu xaqiijin karayn balse wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigaa joogo aan doonaya inaan jawaabta siiyo haye mudan cabdiraxmaan dheere horta waati waa mahadsan yahay sababta waan salaamaya runtii magid badan weye runtii in aragti badan aysan ka ysan anu maleynayaa ciidanka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana ciidanka muqdisho jooga ka dagaalamaya ciidanka muqdisho jooga waa ciidan soomaaliyeed soomaalida ku dhan taliyaasha ciidamadan tusaale kuwa ah afar taliya ciidana dhista ku khabiir maa midowda waktiyaar gaar oo ka yimi laakiin haddana waxaa arkaysa sida ha ahaato ciidamada caadiga ah ee difaaca dalka ha ahaato qeybada kala duwan ama military ahaada ama militaada ama maaragtay difaaca ka mid noqdo dhammaan waa ciidamo mushakale oo soomaaliyeed oo difaaca calanka iyo qaranimada iyo dowladnimada soomaaliya dowladda iyo madaxda iyo ciidanka iyo shacabkaba way wada socdaan haddaan shacabku uusan nala socon lahayn maanta maraaxiisha dowladda soomaaliya dowladnimada joogto shacabka muqdisho iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladdeeda way wada socdaan waxa ay rabaana waa nabad haddii aan kusoo boodo halkaa i think wasiirka inkastoo theoretically uu odhan karo waxaa lagaga dhawaajiyaa in ciidamada ay qaramaysan yihiin u malayn maayo qof dee madaxoo oo simbol ama dadka la tusi rabo mooye iima sheegi karo boqolkiiba imise percentage baa puntland ka timid imise percentage baa somaliland ka timid imise percentage baa ka timid jubbaland waan ogahay four point fiveka in lagu qaybsaday oo rag magacle meelaha ay ka muuqdaan waranto waxaan sheegayaa anigu sidii qaranka ummadda soomaaliyeed ciidamadiisu ahaan jireen salballaadhka iyo ranka enfileka u malayn maayo in soomaali ku dhan tahay ta labaad waxa weeye marka xamar la joogo waxay aniga ila tahay hubaana askarta xamar difaacaysa inay iska ciyaal xaafa yihiin kuwan la dagaalamaya qaarkoodna inay u badan yihiin haddii markaa wixiiba uu isku noqnoqonayo i think in si fiican dadkan inta loo cadaweeyo guryahay ku jiraan iyo meelahay hubka ku samaystaan iyo meelahay isku qooshaan in aada iyo aada loo ataagay umalayn maayo meesha ka dhimanna waxa weeye cabdicase waan ka baxayaaye haddii mass mobilization aan muqdisho lagu samayn oo guri kasta inta la tirakoobo meesha ay ka howlgelayaan cidda ku nool cidda ka soo baxaysa cidda joogta aan la garan al-shabaab had iyo jeer xamar wuu ku dhuumanayaa markay doonaanna way ataagaraynayaan meeshaad ku ogtahay ina hubba iska daadsa waad mahadsantahay faysal isla su-aashaasi arrinta ku saabsan al-shabaab iyo ku sugnaanshahooda magaalada muqdisho ayaan doonayaa inaan u bandhigo taliyihii hore ee ciidamada nabad sugidda axmed macalin fiqi axmed sidaan la soconno dadka muqdisho jooga waxaa la leeyahay qarax walba oo al-shabaab ay magaalada muqdisho ka geysato magaalada banaankeeda kama yimaado ee waxa weeye mid lagu qorsheeyo gudaha magaalada waxaa la sheegaya magaalada inkastoo al-shabaab laga saaray haddana habeenkiin xaafadaha qaarkood aan ciidamada dowladdu tegi karayn oo ay elements ama kooxo al-shabaaba meeshaasi active ku yihiin oy joogaan marka bal adigu waxaad ahay taliyihii ciidamada nabad sugidda waxaana dhici karta in dhammaan mukhaabaraadkao dhan aad heli jirtay waxaan la soconnaa sidoo kale in xitaa madaxtooyada mararka qaarkood madaafiic lagu tuuro bal waxaad mudane axmed noo sharaxdaa awoodda magaalada al-shabaab ay ku leeyihiin horta waa mahadsantihiin waxaan rabaa doodii hore inaan wax yar ku biirsado qaraxyada rangiga ama inta u dhexayn jirtay laba qarax oo noocan oo kalea horta halaag wadareed kamidkan hadda waa halaag wadareed buu ahaa iyo kii ka horeeyaba halaag wadareedkaas inta badan waxaa u dhexayn jirtay amaba lix bilood ilaa sideed bilood marka la sameeyo qarax ay sameeyaan noocaas oo kalea waxay kan kale qorshihiisa dari jireen muddo sideed bilood bay ku qaadan jirta amaba waxaa la fisilin jiray inta u dhexaysa oo ciidamada reegan iyo dadaal xoogan bay muujin jireen laakiin labada qaraxoo u dambeysay waxay muujinayaan marka su-aashaada aan iyadana uga jawaabo waxay muujinayaan sida shabaab ay u joogaan keliya u joogaan ma aha sida ay xoog u leeyihiin oo intaa tuutihii ciidanka xoogga dalka qaataan magaalada hub ku wataan baabuur ku wataan iyo maxkamadoo kale iyo tanoo kale inta ku wataan inay weerabi karaan bar kamida baraha ugu aaminsan sidau saaxiibka sheegay horena aan u sheegay oo ku taalla ayroboorka iyo number kilomitr afar dhexdooda oo badda nus kilomitr waxaan dhamaynaya u jirto yacni waa xuduuddii bay ka baxeen meesha ay gaareen halkaas we marka sidoo kale madaafiicdii markaan maan joogin aniga laakiin xogta aan helay madaafiicdii u dambeysay oo madaxtooyada iyo hareeraheeda lagu garaacay labadii jeer oo lasoo dhaaf labadii jeer oo isku xigtay oo waktiga koobna u dhexeeyey bay u dambeysay waxaa laga soo tuurayay xaafadda wardhigile oo madaxtooyada ay ku dhex taallo ama warka nabadda markaan dambe loo baxsho ma dhicin shabaab sidii xamar looga saaray agasta laba kun iyo koob iyo toban in intay madaafiic la yimaadaan meeshaas magaaladii gudaheedii ay ku garaacaan haddana qoryihii qorigii ay soo garaaceen aan lasoo qodan subxii way marmar wayba dhici kartaa dadkii soomaali weeye masri koobna wadooyinku iska furayiin magaalada laga soo galo way dhici karaysaa lug bay kusoo geli karaan qaabab tiro badan waa ay soo qarin karaan oo alaabo xamar soo galaysa kudaar iyo waxbay kusoo qarin karaan laakiin waxaa la sabayn jiray way dhici jirtay mararka qaarkood inay soo garaacaan weli waqti kooban meel saddex kilomitr u jirta madaxtooyada ayay dhigan jireen halkaas ay marmar wax kasoo tuuri jireen inta badanna inta lagu daraysa saacaddaas ayaa qoryahooda iyo ayaga ama wax yeeli jiray ama qoryahooda kasoo qaban jiray marka marka su-aasha soo xeeriya waxay noo muujinayaan dhammaan falalkaas sida ay ay ay ay u joogaan weliba dad madaxa oo wax qorshayn kara wiil yaroo lasoo lasoo diro bamba loo soo dhiibay ama bastoolad loo soo dhiibay macno male waa tahay laakiin weerarkii hadda ahaa iyo weerarada boobiyaha oo madaxtooyada lagu soo garaacay waxay muujinayaan weliba dad madaxii inaanay ka ag fogeyn magaalada muqdisho haddii iska dhex joogaan waa tahay cabdiraxmaan baan siinaya si uu u jawaab cabdiraxmaan adiguna wasiirkii waxaa tahay ku-xigeenka ee difaaca muqdishona iminka adaa ku sugan een taliyaha taliyihii hore siduu ka dhawaajinay iyo dad badanba siday qabaan waxaa la leeyahay een al-shabaab qaraxyadan muqdisho unbaa lagu qorshaynaya ama laga agaasima adiga maxay kula tahay muqdisho xaggee ka joogaan sideyna u joogaan awooddooduna intay leegtay muqdisho ay ku leeyihiin al-shabaab hadda awood ahaan magaalada muqdisho inaysan deganeen aysan jabeen oo magaalada muqdisho hadda saldhigyada iyo xarumo ay kasoo gulaan aysan ku lahayn shabaab inay og tahay annaga na ognahay taliyuhu na ogyahay midda kale dee taliyuhu warka hadda uu sheegay oo ah wafdiglayaa laga tuuray annaga dama hayno wixii ugu dambeeyey meelahay ka dhacdhaceen meelo kale annagana aan warka ku hayna waxaa laga yaaba macluumaadkaas inay si qadan usoo gaareen taliyaha muddada taliyaha hadduka ciidanka soomaaliyeed ka maqan yahay ama ciidanka masuuliyadda muddo yar oo dheer bilood ka maqan yahay wax iska bedelama jira ciidanku waa ciidankii dadku waa dadkii qaraxyadii waa qaraxyadii jiri jiray waa saga uu joogay berigii uu joogay haddii qaraxyo la celinayo oo oo hadda maaragtay ee laga dhigayo waxaan labada qaraxo hadda ugu dambeysay iyo laba mudso awoobiyo madabadiga berigi uu joogo waxaan wax ka badan baa dhici jiray haddii hadda laga hortagaayo si hadda ka hortagi jiray isagaada joogay marka waxa iska bedelaya hadda weyn horta ma jirto wacyiga wacyigii soomaaliya waa soomaaliya muqdisho waa muqdisho meelaha ay ka abaabulayaan waxaa laga yaabaa guur kamida muqdisho inay tamar degaan ay operation ku diyaarsadaan kadibna fiikayaan ay ka guuraan ama ay ka tagaan taasna waa waxyaabaha hadda la rabo dowlad soomaaliya ku mashquulsan tahay sidii looga sameyn lahaa magaalada muqdisho beritaynka sidii looga sameyn lahaa in xaafad xaafad loogu ogaado amni ahaan iyo beritaynka jiro loo soo celiyo fayrwarkiisa dhaawaxa ku jirtay puntland iyo meelo magaalada keena ciidanka soomaaliyeed meel kasta ay kasoo jeedaan annaga ciidan gaar oo puntland soo horaba xamarkeena yiri mis salaasin haddana ciidanka soomaaliyeed deegaan kasta waa kasoo jeedaan waana joogaan maamulada hadda jira puntland iyo hadda aniga maamulki puntland aan aqoonsanaa meel jirta asaa ku darsaday laakiin maamulada jira oo hadda shaqeeya runtii dad deegaan kasoo jeeda ciidamo soomaaliyeed oo midnimada iyo qarannimada iyo dowladnimada soomaaliya ka wada shaqeeya ciidanka soomaaliyeed ka wada yimid yihiin ay ku dhamaystiran yihiin marka aragtidaasna waa ficnaamada ayagana in si waa tahay fiican waa hagaag faysal baan doonaya su-aasha in- in- cabdi casiis waxaa Maya, weeye hal horta mar hal halkaan- boonti la halkaan rabaa kusoo galayaan. I think- iyadoo aan taliyaha Walwala- faysal faysal faysal oo warkaan kala helno faysal aan warka kala helno taliyihii hore aan doonaya inuu hadlo in wax isbedelaan in wax isbedelaan bay ahayd miduu yiri wax weyn bay dowladdu ay ay ay ay qabatay ay qorshaysay oo xooggii oo dhan ku bixisay wuxuuna qiray wasiirku inaan waxba isbedelin marka waxa aan rabno oo aan raadinayno waa in ciidanka iyo shaqadiisa iyo hawshiisa iyo logistikadiisa iyo dhamaystirka daryeelkiisa iyo dhaawiciisa daryeelidiisa iyo inta dhimatay ka warqabkooda in waxay iska bedelaan siyaasaadkaas weeye marka wasiirku hadda hadalkiisii hore iyo hadalka hadda dambe uu sheegay contradiction iyo iska horimaada ku imaanaya weerarada waktiga udhexeeya la lix bilood baa udhexeyn jirta laba we- weerarada ee soo mara magaalada muqdisho haddana laba bilood baa udhexeysa hoobiyaal waxaa u dambeysay hal mar oo lasoo tuuray sidii dowladdan ay u timid oo bilowgii ahayd haddana laba isbuuc oo isku xigtaa laba jeer lasoo tuuray waxaa la rabaa dililka een, saraakiisha iyo ciidamada iyo dadka dowladda la shaqeeya way way way- way jiraan magaalada way ka jiraan marka waxaa la rabaa wasiirka difaac keliya inuu kala maahan mararka qaarkood ha- een, si wax loo soxo annagoo dhan waxaan u soconaa in wax la soxo shabaabna laga takhaluso magaalada iyo dalka soomaaliya oo dhan waa ay tahay nabad noqdo waa hagaag marka waa hagaag waa tahay faysal haddii aan haddaba kusoo noqdo I Aan think Faysal si arrintan kooban.
ciidamadu ma qaramaysan yihiin iyo waa waa waa dood fog oo dheer oo runtii wasiir ku-xigeenka qudhiisa ka ta- ka ka iyo gidiganagaba naga weyn oo madaxweynaha taas ay u taalo because ah, anigu wararkan hayo oo ba- shakhsiyaad iyo waxaas mooye jubbaland ciidamadeedu mambarka ma aha kumana jiraan iyo kuwa kaleba da- iyo iyo puntland iyo waxaas somaliland hadalkeeda daa macnihii haddaanu ah, ciidamadu qaramaysnayna vision qaran lagama dhaadhicin karo Waa tahay.
tan aan usoo tegno waa tahay aniga waxay ila tahay runtii waxay ila tahay oo wasiir ku-xigeenkuna uu qiray siduu hadda sheegayay taliyuhu in wax badani aanay iska bedelin nabadgelyadii waxa meesha dhiman waxa weeye weli lama xisaabtamin inta anigu I'm not a military science student ama arday eh, saynsiga militariga aad u yaqaanay laakiin waxay ila tahay inaan weli la xisaabtamin oon la odhan infrastructureka waxa ay ku maalgelayaan iyo hubka ay maalayaan al-shabaab xaguu yaalaa yaa lacagta siiya guryaha ay xamar ku dhuuntaan waa maxay amgalaar inuu qiray wasiir ku-xigeenku in hadda dib loo habayn doono guryaha muqdisho because waa in magaalada haddii nabadgelyadeeda in la sugo la rabo taaka taako loo xisaabaa guri kasta inta ku nool u malayn maayo weli in lagu dhiiraday dadyowga lagu tuhumayo inay al-shabaab hoosta kala haystaan in weli gacanta la saaray Waa tahay.
weli lama gacan saarin xanuunna lama tusin kuwa qarsoon ee al-shabaab nuus- naasnuujiye meel kalena ma joogaane muqdisho iyo guryahaasi ku jiraan waa tahay waad mahadsantahay faysal waan ka soconaynahay su-aashan aan doonaya inaan weydiiyo eh, taliyihii hore axmed eh, fiqi En, axmed sidaan la soconno magaalada muqdisho waxaa ka howlgala ciidan iyaguna en, tababaran oo gaashaan lagu magacaabo ciidamadan waxaa la sheegaa inay gunno gaara helaan oo si gaara u tababaran yihiin nabad sugiddana ku xiran yihiin En, maxaa diiday marka hay-adaha amniga oo dhan inay sidaasoo kale ay isugu xirnaadaan oo- oo oo loo sameeyo ciidan tababaran oo gacanta lagu hayo oo een, salarigoodii iyo mushaharkoodii le markaasaa dhici karta in in inaan la soo dhexgelin oo infiltration lagu samayn oo uh, waxa hortaagan ma garanayo waa waxa hortaagan waa hala weydiinaya wasiirka hala weydiiya Waa laakiin tan.
aniga waxaan arkaya in la samayn karo adiga imisaa taliya ahayd imisa bilood eh, laba iyo labaatan bilood intaasi aad meesha joogtay labaiyo labaatanka bilood xamar qaraxla-aan ma ahayn haddii aanad ku qanacsanayn intaas xilkaad haysay sida siyaasadda kore ee dhinaca amniga loo waday oo aad leedahay siyaasad cadi ma jirin ilaa intaasi maxaa meesha kugu hayay adiga Eh, waxa weeye cabdi casiis anuu dalkaygaanu adeegayey umana adeegayn madax en, iga sarreysa uma shaqaynayn waxaan u shaqaynayay ahaa servant adeege addoon u shaqaynaya dadka soomaaliyeed oo weliba lix bilood oo aan one accident xataa uusan ka dhicin hal mar ay isku dayeen oo ayagiina la toogtay mooyaane niman isqarxira leh En, axmed eh, sababtaan su-aashan ku weydiinaya ee ku saabsan muddadaad haysay waxa ay noqonaysaa maxaad adigu intaad gudaha ku jirtay u hadli weydeed u sheegi weyda khaladaadka jira si loo saxo ama markaasi haddaanad ku qanacsanayn isku casili weyda ta waxa weeye en, anagu dalkeenaan u shaqaynaynay siday ila tahay En, si fiican meeshii wixii aan qaban karno ayaanan qabanaynay nin walbaana meeshiisu ka toosinay mana fayilin anigu en, cidna hadda ma haraamin waxaan isleeyahay waana la ogaa shirarka markaan iskugu nimaanay iyo iyo xogaha hoose iyo interpor oo aan gudbiyo oo siyaasaadka in la saxo ku saabsanayd En, cadad iyo xisaab male En, ilaa waaba laygu dhacayo markii dambe waxaa layihi war nin sug dalku maaragtay ee xaalad saxaabadaas saxaabada ahayn bay dhacyadooda ku jiraan marka en, waanan hadlayay laakiin waxaan arkayay iyadoo sidaas ay tahay in aan wax qaban karo wixii aan qaban karayna waan qabtay en, runtii oo tabartayda ahaa oo tabarta en, eh, hay-adda nabad sugidda ahaa weliba hay-adda nabad sugidda ma ahayne hay-adaha amniga oo dhan baa iskaashi fiican aan wada lahayn oo one unit ayaan wada ahayn waad mahadsantahay wasiirkan si kooban u siinaya hay wasiir wasiir ku-xigeenka runtii annaga waxaan isleenahay dowlad ahaan habeen iyo maalin waxaan u taaganaha oon ka shaqaynayna waxa waaye soomaaliya oo nabada soomaaliya oo dowladnimadeedii ay ay istaagto waxa cadowga ku ahana waa shabaab oo aan qof aan deynaynin ama shacab ha ahaado ama dowlad ha ahaado ama waxgarad ha ahaado ama aqoon-yahan ha ahaado aan deynaynin oo qofna maaragtay aanu naxayn marka ciddaasaa u baahan inaynu iska wada kaashano haddaynu nahay madax iyo haddaynu nahay shacab iyo haddaynu nahay siyaasiyiin iyo haddaynu nahay aqoon-yahanba aad baad u mahadsantahay faysal baan siinaya si kooban faysal haye I think wasiir ku-xigeenka oo ku raacsanahay in ay daruuri tahay in shabaab laga badbaadiyo ah, dalka meelsna uu ku sii wado anigu waxaan odhan lahaa un dowladdu isaga dowladdan un ma aha tan xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay iyo tii shariif xasan ah, shariif axmed qudheedu ulamay hagar bixin la dagaalanka shabaab kama dhigna way og yihiin waxay samaynayaan i don't think in cididayn lahayd shabaab oo qarxinaysa madaxweynaha xaafadiisa ama hoobiyo ku tuuraysa lama daayeen u malayn maayo waxaan maanta ka dhacayo eh, xamar in uu ka dhacayo hargeysa sababtoo ah waxa weeye gacan adag oon loo kala hadhin oon loo aaba yeelin baa lagu hayaa nabadgelyada weliba xagga shabaab haddii ay noqoto xamar weli looma hagar bixin in al-shabaab laga adkaado in meelaha ay ku jirto mashkaxa la geliyo oo laga soo saaro ama tuubo lagu afuufo weli looma hagar bixin ilaa inta intay taasi jirtana way u dheer tahay musuq maasuqa iyo karti la-aantu shabaabka waxuu sii tuurtuuri waxna uu yeeli ummadda soo waa tahay gabagabadii barnaamijkan doonaya inaan gudagalo balansiyo taliyihii hore ee nabad sugidda axmed macalin fiqi maxay kula tahay habacsanaanta jirta daldaloolka xog isweydaarsi la-aanta dhinaca dhexta alla hay-adaha amniga laga soo sheegayo arrimahaas oo dhan sidee lagu xallin karaa bay kula tahay adiga dhinaca amniga sidee loo sixi karaa waxaan dhihi karaa anigu ciidamadu way dadaalayaan inta tabartooda way dadaalayaan waxaa dhacday iyada oo iskiin shabaaba oo soo weerarsamay la ceybsanayo in baabuurka shidaalkii uu ka go-ay ilaa iyo hadda looma soo tafaxaydan in shabaab si dhab ah iyo argagixisada loo loo sifeeyo marka waxaan leeyahay aniga waxaa igala muhiimsan askari meel la istaajiyo waxaa ka muhiimsan in siyaasaad cad oo amni oo ciddii la qabto ilaahu muu ahaado ninka ugu sarreeya dalka walaalkiis haddii lagu qabto falal argagixiso in go-aankiisu uu meel yaalo marka laakiin arrimaha policyga xaggiisa oo security-ga baan aaminsanahay inay tahay in la saxo oo wax saxsan dadka loo soo bandhigo maantay ma ahayn shabaab inay fursad u helaan inay weeraraan xarun xarunta qaramada midoobe oo kale ah oo markaasna niyaddooda intay dhisantay beri ay mid kale ku dhiriraan waxay ahayd tiimkaas oo dhan in laga takhalluso intaysan meesha soo gaarin halkaasna ay ku qustaan iyo wax kale oo kudhumaalaysanay magaalada ku dhumaalaysanay aad baad umahadsantay mudane fiqi ansiy oo hadalka dhinaciisa u dambeeya faysal faysal sida uu taliyii hore sheegayaba al-shabaab waa kuwaasi awooday markii labaad muddo laba bilooda in ay qaraxyo geystaan waxaana muuqataa weli dhinacooda ka soo baxay hanjabaado ah in haddii fursad kale ay helaan ay kuwaasi kuwa lamida geysan karaan tallaabada u xigaysa al-shabaab tan maxay noqonaysaa bay kula tahay sida uu taliyahii uu kaga dhawaajiyey dee haddii maanta ay united nationka qarxiyeen hoobiyana ay ku tuuraan madaxweynaha rugtiisa dee giddigan waxa isweydiin karaa waxa kale khasaaraha kale ay raadinayaan waa maxay ma madaxweyney dilayaan ma prime minister bay dilayaan wadigooga mar hore inay sigeen prime ministerkii hore macnihii waxu hadhay waa waxyaabaha tob tobka ah ee qaranka matala oo ah simbol wayna isku dayayaan anigu waxaan cabdicasiis oo odhan lahaa uun in laga barto cashar nabadgelyadu inay isu inay laba shay ka kooban tahay oo ah tan ciidamada iyo militariga iyo tan howlgelinta bulshada al-shabaab inta madaxda mooye dadka inta u badan waa dhalinyaro habowsan waa in barnaamij culus madaxtooyadu ay la timaadaa oo ciidamada garab socda oo militariga garab socda oo ah sidaynu uga soo hoynaa dhalinyaradan xamar joogta inaanay al-shabaab gelin because meel kale rabshadu kama kama taagnainay modelis kala fiiriyaan iyagoo ciidamadiina adeegsanwaad mahadsanta faysal barnaamijka hadalka ugu dambeya waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenka difaaca cabdiraxmaan kulmiye xirsi cabdiraxmaan dheere cabdiraxmaan maxay adiga kuu muuqataa xal maxaa tallaabo xigaya oo dowladdu casharooy ka baranaysaa labadii qaraxee ugu dambeeyey oo iminka ay doonaysaa inay ku dhaqaaqdo tahay maxaa idiin bannaan iminka idinka qorshooyin badan iyo tallaabooyin badanna waa la qaaday horumar badanna waa jiraa wax walba amniga kusaabsanna dabeecadda lagama sheegi karo laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in wax badanoo isbedelana ay jiraan isbedel weynna aan filayno maalmaha soo socdana magaalada muqdisho inay wax badan iska bedeli doonaan oo diyaargarow fara badan oo jira xagga ciidanka amniga
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkanna ku eegaynay arrimaha amniga ee magaalada muqdisho iyo qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee ururka al-shabaab uu ku qaaday xarunta u n d b iyo sababta ay dowladdu weli ugu guulaysan laadahay inay ka hortagto qaraxyada ururkaasi uu ka fuliyey magaalada muqdisho barnaamijkan waxaa ka qaybgelayey cabdiraxmaan kulmiye xirsi wasiir ku-xigeenka difaac ee dowladda soomaaliya oo muqdisho jooga axmed macalin fiqi taliyihii hore ciidamada nabad sugidda soomaaliya oo ku sugan magaalada rooma iyo faysal cabdi rooble oo ah qoraa wax ka qora arrimaha soomaaliya iyo geeska afrika oo isna ku sugan dalkan maraykanka intaan barnaamijkan mid la mid ah hawada ku kulmi doonno waxaan gebi ahaan idin leennahay sidaas iyo nabadgelyo